wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka hirshabeelle ayaa maalmahan deegaano dhacaduleedka gobolka hiiraan ka bilaabay mashruuc biidhaamin ah oo loo sameynayo dadka danyarta ah gaar ahaan kuwa barkacayaasha waxaana ka faa-iideysanaya mashruucan in ka badan qoys saalax maxamed xasan waa wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha hirshabeelle waxa uu sheegay in mashruucan biidhaaminta ay ka taageereyso hay-adda unisheef iyo dowladda dhexe ee soomaaliya isagoo hoosta ka xariiqay in biyo la-aan baahsan ay ka jirto tuulooyin hoostaga degmada beledweyne waxaan soo gaarnay deegaanka ceel jaalle ee magaalada beledweyne duleedka magaalada beledweyne ee annagoo ku sugnayn maalmahan u joognay howlo shaqo saad la socotaanba dhowaan waxaa naloo soo magacaabay wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka hirshabeelle si aan u dardargelino ama juhdi u gelino howlaheena shaqo waxaa nimid magaalada beledweyne taariikhdu markay ahayd labaiy labaatanka maarso waa maalinta biyaha adduunka iyadoo loogu talagalay in xaflad la dhigo ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uu nagu amray inaan u bedelno biyidhaamin waxaan iska kaashanay dowladda federaalk ah waxaa naga saaciiday hay-adda unisef iyo dowladda federaalk ayaa naga saaciiday marka sidaas daraaddeed waxaan biyidhaamin u samayn doonaa siddeed boqol oo qoys magaalada beledweyne duleedkeeda waxaan rajayn doonaa in wixii ka badan oo karaankeena ah inaan keeni doonno yaan rajo weyn ka qabnaa dhinaca kale wasiir saalax ayaa hay-adaha iyo ganacsatada ugu baaqay in laga qayb qaato biidhaaminta ka socota gobolka hiiraan waxaan ugu baaqayaa dhammaan hay-adaha samafalka dadka muxsiniinta ah in dadka ay biyo la soo gaaraan maxaa yeele lagama fursanayo maanta beledweyne in duleedkeeda ay dadka biila-aan ugu dhintaan waa wax suurtagal ama ku dhadhow waxaa jirta biila-aan baahsan marka webigii hoos u dhacay iyo ceelashii oo aan sidii la rabay ahayn warihiioo guray intaasba waxay sababeen biila-aan aada u baxsan marka waxaan rajayn doonaa in shan iyo tobanka maalmood oo soo socoto siddeedaas boqoloo qoys ay ka faa'iidaystaan maalinta saddexaad ayuu galay barnaamijka biidhaaminta ee laga bilaabay deegaanka ceel jaale ee duleedka magaalada beledweyne iyadoo qorshuhu uu yahay in lagu soo gebagabeeyo shan iyo toban cisho gudahooda